بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعبده ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فيه باب كان الحديث يقص بناظين مسائل مثلوين الأولى مسألة كوبات تفسير آية النجم آية النجم تفسير كذي واحد الثانية مسألة اللوات معرفة صورة الأمر أرنكي سورة دي سي برشة دي واي الذي أرنكاسو طلبوا أصحاب تطلبين الثالثة مسألة السدحات كونهم أصحاب دي أهان شهو دي واي lam yafcaluu kuwa aan samaynin arrinkaasi alraabica masalada afaraad kownuhuma saxaabadii ahaanshahoodii waaye qasaduu kuwa u qasday ay ahaayeen adtaqaruba dhowaansho ilallaahi alla xaggiisii loo dhowaado bidaalika arrinkaasi loogu dhowaado qasadka ay u qasdeen waay lidannihim liajli dannihim meeladooda darteedii annahu ana nabiya nebigaba yuxibuhu arrinkaas inuu jecel yahayna ay u maleeyeen alkhamisatu masalada shanaad annahuma saxaabada idaa jahiluu haddii ay jaahil noqdeen haadaa arrinkan ka jaahil noqdeen fagayruhuma saxaabada keyrkoodii owlaa way kaga owleysan yihiin biljahli inay jaahil noqdaan arrintaas ay ka jaahil noqdaan minhuma saxaabada haggoodii wayba kaga owleysan yihiin dadka kale asaadisatu masalada lixaad anna lahum asxaabada inay leeyihiin min alxasanaati xagga wanaagayaalka iyo walwacdi xagga ballanqaad ballanqaadka bilmaqfirati loo ballanqaaday maa kii ayaa u sugnaaday laysa ligayrihim aan u sugnaanin keyrkoodii asaabiatu masalada toddobaad anna nabiya nabiga sala allahu alayh wala alihi wasalama lam yacdirhum asxaabadii umuusan cudurdaarin al-amra arankii ay dalbadeen uguma cudurdaarin oo bal iska badaaya inuu cudurdaaro radda waa celiyey waa radiyey calayhim dushooda biqowlihi ku celiyey ku radiyey allahu alle ayaa aya akabaru weynin badan inahaa maqaalada ama inahaa qisa ah assunanu waa sunno ayadaasi assananu waddo waay amase assunanu waddooyin waay latattabicunna waad raacaysaan oo waad raacaysaan a waad raacaysaan sanana man qof wadadiisii oo kaana huwa mankaba qablakum hortiinii ahaaday faqallada nebiga waa adkeeyey alamra arrinka bi haadihi tana ku adkeeyey taasoo thalaati oo saddexda ah athaaminatu masalada sideedaad anna alamra arankii oo alkabiira oo weynaa waay wa huwa arrinkaasiina almaqsuudu midka loo qasdaayo waaye annahu ana nabiya nebiga ahbarahu nebigu wuxuu sheegay ana dalabahum asxaabta dalabkoodii inuu yahay ka dalabay bani israa'iila reer bani israa'iil dalabkoodii oo kale lima lamaa goortii oo qaalu ay dhaheen limuusa nebi muuse ay u dhaheen ijcal lanaa anakana noo yeel ilaahan macbuud ataasica mislada sagaalaad ana nafya haadaa kan anfiintiisi bimacnaa laa ilaaha ila allah wuu ka mid yahay macadiqatihi qarsoonyadiisii lala qabay wa khafaa'ihi qarsoonaantiisii waayo calaa ulaa-ika qoladaasi korkoodii ka qarsoomay alcaashira masalada tobnaad annahu ana nebiya nebiga xalafa wuu dhaartay cala alfutya futyadii korkeedu ku dhaartay wa huwa waa nebigana laa yaxlifu ma dhaarto ilaa limaslaxatin maslaxa darteedii mooyaane alcaadiya cashara masalada kow iyo tobnaad anna shirka shirka fiihi dhahdiisii inuu ku jiro akbaru mid weyn iyo asqaru mid ka hooseeyo kaas maxaa yeelay liannahum asxaabada lam yartaduu ma ridoobin bi haadaa dalabkan kumaysan ridoobin ayb musanif raxmatullahi calayhi wuxuu leeyahay fiihi masaa'il baabkan soo dhaafnay dhexdiisii ayaa ku sugnaadeen uu dhahay masaa'ilu masaa'il iyo fawaa'id istimbaataat adiladii lasoo dhaafay lagala soo baxay al-ulaa masalada koowaad waxay tahay tafsiiru aayati najmi aayat najmi tafsiirkeedii waayo oo aayatu najmi tee waay afaraytum allata walcusaa wamanaata athaalitata alukhra waayahay aayaddaas tafsiirkeedii waay aayaddaas tafsiirkeeda xaggee ku jiraahe tarjumada waay aayadda fasirkeeda tarjumada waay aayadda fasirkeeda man tabaraka bishajarin aw xajarin wanaxwihi maa waayaba taas baa mufasir waa tafsiir waa iyo in laga wado ee mushrikiintii hore waxyaabihii ay caabudayeen inay ahaayeen geedahaasi dhagaxaantaasi tafsiirkaas ayaa ku jiro aayad tafsiirkeeda marka in cuzo iyo laad iyo manaad mushrikiintii hore barakaysan jireen oo caabudi jireen ayay ka hadlaysaa tafsiirkaad sheegay kaas way meesha ay ka hadlaysaa meesha a laga wado asnaamtaas ay ka hadlaysaa tafsiirkeedana asnaamtaas lagu sheegay waay iyo barakaysigood athaaniyatu masrida labaadna macrifatu suurati lmri arankii suuradiisii barashadiisi waay barashadeedii waay alladii arrinkaasoo dalabuu asxaabta ay dalbadeen asxaabada arankii oo dalbadeen suuradiisii in la barto waay oo muxuu ahaa barako ayay dalbadeen ay barakaystaan dhagaxaan sidridii geedii waay sida mushrikiintaba u barakaysanayaan geedaasi suuraddan iyo suuraddan waxay isku shibahaan dhinaca barakada waay ma loo ogolaaday maya waa loo diiday maxaa dhacay dhiba ku jiro waay macrifatu suurati alamri arankii suuraddiisii barashadeedii waaye alladii arankaasoo dalabuu asxaabtii ay dalbadeen oo ah dalabulbarakati min ashajar waay geedii in laga dalbo barako barakadana min allaahi yaa ka ahaatay iyo wixii alla barako geliyey qaabkii loo barakaysanaya wixii alla barakeeyeyna waan soo marnay athaalitatu masalada saddexaad kownuhum kownu saxaabati saxaabadii ahaanshahoodii waaye lam yafcaluu kuwa aan samaynin ay ahaadeen warkii waxay ma sameeyeen maya ma barakaysteen geedii maya maxaa dhacay haddee nebiga u diiday ma samaynin ma barakaysinin waa loo diiday waa laga celiyey haddaba ayaga ma samaynin waay araabicatu maslada afaraad kownuhum asxaabadii ahaanshahoodii waaye qasaduu kuwa u qasday ay ahaayeen ataqaruba dhawaansho ay uqas ku u qasday ahaayeen waay ilallah alla xaggiisii loo dhawaado ku u qasday ayay ahaayeen maxaa alla xaggiis loogu dhawaanaa bidalika bitacliiq bitacliiqi aslixati bisidratin waay bitacliiqi alaslixati hee bidalika maxaa la wadaa ay bitacliiqi alaslixati bisidra xubkii in lagu xiro geedi waay xubkaasi in lagu xiro oo in lagu suro geeda ayaa waxay ka dalbeen ay waxay u qasdeen in oo ka dhigaan dhawaansho alla xaggiis looga dhawaanayo xubkaani in geedaani lagu xiro ama lagu suro ayaa waxay u dalbeen inay tahay ayaa waxay u qasdeen inay tahay arrintaasi arrin allah loogu dhawaanayo ma tahay taas marka waa allah loogu dhawaanayo ma aha waxaas ilaahay looguma dhawaanayo waa shirki araabiatu masrida faraad kownuhum kownu saxaabati asxaabadii ahaanshahoodii waaye qasaduu kuwa u qasday ataqaruba dhawaansho ilallah alla xaggiisii loo dhawaado ay u qasdeen bidalika kaas loogu dhawaado kee bitacliiq alaslixati bisidratin bishajar maxay saas u qasdeen marka ayaga lidannihim waayo danni saxaaba asxaabada meladoodi darteed annahu ana nabiya nebiga yuxibu huwa nebiga inuu jecel yahay hu taqarubkaasi u jecel yahay oo geedahaasi xubka lagu suro ilaahay in loogu dhawaanayo nebiga inuu jecel yahay male ay u maleeyeen darteed ayaa arrintaas ugu qasdeen ayay wax isdhahayaanba nebigii arrintaani ma diidaaye wuu ogolaanaa saasaas dhahaya haddii nebiga inuu diidayo ogaan lahaayeen maba weydiiyeen maxay u maleeyeen marka nebiga inuu ogol yahay arrintii ku kaliftay in waxaan mee geedkani xubkan lagu lalaadinayo ama lagu susuraayo dhawaansho ilaahay loogu dhawaanayo inay tahay nebigina ogolaan doono aan diidaynin saas ay u maleeyeen sidai ay u malaynayeenna ma noqonine maxay noqotay bilcaqsi alkhaamisa masalada shanaad annahum saxaabada idaa jahiluu haddii ay jaahil ka noqdeen haadaa warkan arrintan geedan xubkan lagu suraayo in shirko ay tahay qalad ay tahay haddii asxaabadii garan waayeen oo ka jaahil noqdeen fa gayruhum gayru saxaabati saxaabada keyrkood awlaa waa kuwa ka owliyeysan waay biljahli ka jaahil ahaansho arrintan laga jaahil ahaado minhum asxaabada haggeeda ay kaga owliyeysan yihiin haddii saxaabadii qaar ka mid a arrintaani inay qalad tahay bay ogaan waayeen ka jaahil noqdeen dadka kale xaggee joogaan waay min baabin awlaa in ka jaahil noqdaan arrintaas oo kale dhib ma ma laha ayagoo isdhahayaan shirka inay ku dhacayaan waay marka in la iska ilaaliya waay marka dareena lagu siinayaa adi wax walbo aynu fiican yihiin iska dheh lama rabo wixii daliil loo helo wixii daliil loo waayna ka tag sidaas asaadisatu masalada lixaad anna lahum asxaabada inay leeyihiin ee u sugnaatay waay min alxasanaati wanaagayaalkii xasanaadaad xasanaadayaalkii xaggooda iyo walwacdi yaboohii ballanqaadkii xaggiisii bilmakfirati loo ballanqaaday hee ma ki inuu u sugnaaday waay anna lahum asxaabada inuu u sugnaaday waay min alxasanaati xagga xasanaadka iyo walwacdi min alwacdi xagga ballanqaadka bilmakfirati loo ballanqaaday inuu u sugnaaday maa kiiwa laysa huwa maaga ligayrihim keyrkood aan lahayn aan u sugnaanin asxaabada fadligoodii waa la ogyahay nusuus aad iyo aada u farac badan ayaa kusoo aroortay ayaga dhexdooda haddana sii kala fadli badan hadda laakiin duduubkooda laga hadlayaa asxaabadu haddii hataa ka dhaco qalad waxay leeyihiin dadka kale lamid ma ahani waxay leeyihiin xasanaadayaalo iyo ballanqaadayaalo dembi dhaaf loo ballanqaaday oo dadka kale aan lahayn ayay leeyihiin asxaabadu saasay sameeyane anigana waa sameynaya qalad waa ka dhacay anigana saas oo kale ahay lama dhahayo adiga dadkaas ma gaari karto mar walbo iidan markii fadli dheeri ah ayay leeyihiin dadkaasi dadka kale aan lahayn iska ilaali marka dadkaasi waxyaabahaasi qaladka ka dhacay in looga daydo ma ahan haddii ka dhacay ayagana nuqsaan iyo ceeb kuma ahane waxay leeyihiin xasanaado kale dembi dhaaf kale loo ballanqaaday ayay leeyihiin hadad qoladaas maxay yihiin waa qowmun ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi waa qolo allah u doorbaday nebigiisa in layla saaxiibaan adiga marka saxaabanimadaas maftar ayaaba wax weyn ah waxaad gaari karta ma ahan hum qowmun ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi asaabicatu masalada tob toddobaad ana nabiya nabigu sala allahu alayhi waala alihi wasalama lam yacdir umuusun cudur daarin hum asxaabadii almra arrinkan uguma cudur daarin uguma cudur daarin waa mahala wada uma fasaxin waayo haya yeela waa idin banaan tahay iska yeela ma dhihin inay sameeyaan hee uma fasaxin ana nabiya nabiga sala allahu alayhi waala alihi wasalama lam yacdir huwa nabiga musun cudur daarine huma saxaabadii alamra arrinkii arrinkii ay dalbadeen uma cudur daarin oo uma fasaxin bal inuu cudurdaar u cudurdaar iska badaayo raddahuwa nabiga waa celiyey waa radiyey calayhim korkoodii waa radiyey hayeelina ka jooga maxaa idinku dhacay waa canaantay bal radda huwa nebiga waa radiyay calayhim qolada asxaabadii korkooda biqowlihi qowli nebiy naba qolkiisa ayuu ku radiyay uu dhahay allahu akbaru alla ayaa weyn wax walba ka weyn inahaa qisa ama inahaa inaa ina hadihi lmaqaala waa la dhihi karaa maqaaladan aada dhahdeen waay inahaa maqaaladan aada ku qoosheen assananu wado waay inahaa qisaa arrintaani assananu wado waay assunanu wadooyin waay soo mara latattabicunna waad raacaysaan oo waad raacaysaan sanana man qof wadooyinkiisi ama sunana man qof wadooyinkiisi kaana huwa man ka ahaaday qablakum hortiini kaaway ka yahuud oo nasaara faqallada huwa nebiga waa adkeeyay alamra arrinkii ayuu adkeeyay arrinkee arrinkii ay dalbadeena saxaabada oo ah ama oo ah hee maxaa waay ijcalanaa daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad arrinkaas waa sheegaa waa adkeeyey muxuu ku adkeeyey bihadihi tantaasoo athalaati saddexda ah saddexde allahu akbaru waa mid inahaa sunanu labo latattabicunna sanana man kaana qablakum saddexdan waa saddexdan kelimo waa laga wadaa iyo ee allahu akbar waxay tusinaysaa wax lala yaabo oo inkar ku jiro inahaa sanana waa qalad inay tahay arrintan oo kale latattabicuna sanana man kaana qablakumna neceb iyo carab ay tusinaysaa yahuud in lagu daysado wax loo laga caroodo waay nasaara in lagu daysado wax laga caroodo saddex kalimo waay faqallada alamra bihadihi thalaat salwa athaaminatu masalada sideedaad ana alamra arankii waay alkabiira oo weynaa wahuwa arrinkaasiina almaqsuudu midka loo qasday waaye annahu ana nabiya nebiga ahbara wuxuu sheegay ana dalabahum saxaabada dalabkoodu ka dalabi bani israa'iila nebi yacquub ilmihiisii dalabkoodii oo kala inuu yahay oo sheegay dalabka ay dalbadeen oo annakana noo yeel sidra ama daatu anwaad sida mushrikiinta sidra daatu anwaad ay u leeyihiin dalabkan ay dalbadeen inuu la mid yahay dalabkii reer bani israa'iil nebi muuse ka dalbadeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha in lama tahay tashbiih waa la isku shibahay annahu nebiga akbara wuxuu sheegay ana dalabahum asxaaba dalabkoodii ka dalabi bani israa'iila nebi yacquub ilmihiisii dalabkoodii oo kale inuu yahay lamaa goortii oo qaaluu ay dhaheen reer bani israa'iil limuusa nebi muuse ay u dhaheen ijcal noo yeel lana anakana ilaahan macbuud kamaa lahum aaliha ataasica marka dalabkoodii haddii qoladaasi dalabkoodii la mid yahay dalabkaasi maku gaaloween asxaabadaani mise kuma gaaloobin waa noo imaan doonta musanifka warkiisi masalada kow iyo tobnaad ayaa nooga imaan doonta fiir insha alla tan sagaalaad iyo tan tobnaad iyo tan kale ka dhigto ataasicatu masalada sagaalaad anna nafya haadaa kan anfiintiisii ana nafya haadaa kan anfiintiisii waay kay way nafya haadaa kan la leeyahay ana nafya haadaa kan la leeyahay yacni nafya tabaruki bialashjaari walaxjaari wanaxwiha qorb intaasi ku darso si macnaha si fiican aada u fahamto ana nafya haadaa yani nafya atabaruki bialashjaari walaxjaari wanaxwihaa ayaa laga wadaa yacni nafya atabaruki bialashjaari walaxjaari wanaxwihaa saasaa laga wadaa ataasicatu masalada sagaalaad ana nafya haadaa kan diidni diidmadiisii anfiintiisii kee ay nafya tabaruki barakaysaga diidmadiisii waay bilashjaari geedaha la barakaysto walaxjaari dhagaxaanta la barakaysto iyo wanaxwihaa wixii intaasi la mid a la barakaysto diiditaanka la diiday hee bimacnaa laa ilaha illa allahu laa ila llahu macneedu ka mid yahay nefyigama la fahmay ana nafya haadaa kan oo barakaysaga ah oo geedaay dhagaxaankii wixii la midka a la barakaysanaya la diidmanka la diiday min macnaa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu macnaheeda ayuu ka mid yahay maxase uga mid yahay he alla qayrkiisii in la caabudo in la diido laa ilaha illa allahu macnaheeda way soo maa oo allaha keligiisii cibaado loo sugo alla keyrkiisiina loo diido hade laa ilaha illah macnaheedi waay ihbaat iyo nefyiga nefyiga ihbaatka ku jira maca diqatihi qarsoonyadiisii lala qabo aada u qarsoon yahay iyo wakhafa'ihi qarsanaantiisle isku mid way maca diqatihi diqati hada nafyi nafyigaane qarsoonyadiisii lala qabo iyo wakhafaa'ihi qarsoonyadiisii le oo ka qarsoomay calaa ulaa-ika qordaas korkoodii qordee saxaabada waayo wax laa ilaaha illa allahu macnaheeda ka mid ayaa ka qarsoomay waa dhici kartaa saasina waa dhici kartaa qofka asagoo muwaxid ah waa fiican tahay waa toosan tahay isdhahaya laga yaabaa inuu hoos waxa ka soo galaa aan ka warqabin alcashiratu mislida tobanaad anahu ana nabiya nebiga xalafa huwa nebiga waa dhaartay cala alfutya futiyi korkeedu ku dhaartay nebiga asagoo dhaaranayo futiyi korkeedu ku dhaaranayo hadda kora soo marnay haya halkay kusoo marnay xadiidkii salimna fal wallahi laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumri nacam masaa-isha gaar ahaana ku sheegay mislida soddonaad ugu dambe ayaa ku sheegay inuu dhaartay saa si oo kale waadan annahu ana nabiya nabiga xalafa huwa nabiga waa dhaartay cala alfutiya futiyada korkeeda ku dhaartay oo xagee kaga jirta dhaar meeshaani waladii nafsii biyadihi qoltum waladii nafsii biyadihi kamaa qalat banu israa'iila limuusa saas dhaar waa ku jirta wahuwa nebigana laa yaxlifu huwa nebiga ma dhaaranayo kuma dhaarana ilaa uma dhaaranayo ilaa limaslaxatin shay maslaxa ku jirto mooyaane shay maslaxa ku jirto mooyaane wax kale kuma dhaarto idan ka joogidaasi asxaabta waxaana ay ka joogaana maxay ku jirtaa maslaxo dhaar way marka meesha ka timaado alxaadiyata cashra mise alxaadiyatu cashra misrida kow iyo tobnaad ana almushrikiina mushrikiintii ana shirka dheh ana shirka shirkigii fiihi fi shirki shirkiga dhexdiisa dhexdiisa ayuu ku sugnaaday akbaru mid weyn iyo wa asqaru mid ka waabsan kan weyn labadaasuu leeyahay in shirkiga labadaasi u qeybsan maayo labadaas nooc u qeybsan maayona taqsiimkaas maxaa waay taqsiimu ahlusunnati waljamaca waay adilada tusinaysaa waana soo marnay dadka hore soo marnay alkhawfu baab alkhawfi min ashirki kuso marnay soo marnay yaa la ilaabin waayahay labadaas inuu qaybsamaayo waayo hadda masanifku marka meeluu u socdaa meeluu maaqan yahay oo maxaa waay meesha maaqan yahay asxaabta dalabkan ay dalbadeen in daatu anwaad loo sameeyo sida mushrikiintuba daatu anwaad oo leeyihiin warkaasi dalabkaasi ah ayaa wuxuu raba inuu ra dhaho shirkon asqaru ahay saasuu rabaa shirkon asqaru ahaa dalabkan oo saxaabadana ku dhaceen waxaa waay xukunkiisii uhaa shirkun asqar maxaa dhacay maxaa dhacay liannahum asaxaabada lam yartaduu bi haada wajeeda liannahum saxaabada lam yartaduu maysan ridoowin bi haadaa dalabkaani kuma ridoowin sidaa daraaddeed marka dalabkood wuxuu noqday shirkon asqar way haddaba diyaar garow nin yaraan qoraynaa meesha haddaba dalabkana saxaabada ay dal dalbadeen arrintan dalabkan oo a saxaabada ay dalbadeen arrinkan shirkul akbar mu miyuu ahaa ama shirkul asqar uu ahaa waa lasoo khilaafay ikhtalafa alculamaa qaro اختلف العلماء طلب الصحابة طلب الصحابة أما طلب بعض الصحابة طلب بعض الصحابة هذا اختلف العلماء طلب بعض الصحابة هذا هل هو من باب الشرك الأكبر أو الأصغر اختلف العلماء ضربوا بعض الصحابة هذا هل هو من باب الشرك الأكبر أو الأصغر قولان أما فيه قولان فيه هل هو من باب الشرك الأكبر أو الأصغر في ما قول ها على قولين دبل تعبيرك وهو أصغر أصغر جناحي على قولين فيه معنى كبدل فيه بدل كده على على قولين على قولين على قولين على قولين ما قلت كو أن طلبهم من باب الشرك الأصغر كو الأول أن طلبهم من باب الشرك الأصغر أن طلبهم من باب الشرك الأصغر وهو ظاهر قول النووي وهو ظاهر قول النووي النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار الملا علي القاري وهو اختيار الملا لان ألف الملا علي القاري الملا علي القاري الملا علي القاري وإمام الدعوة وإمام الدعوة وإمام الدعوة محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الثاني لو وغيرهم وغيرهم من العلماء وغيرهم من العلماء وغيرهم من العلماء الثاني أن طلبهم هذا من باب الشرك الأكبر أن طلبهم هذا من باب الشرك الأكبر أن طلبهم هذا من باب الشرك الأكبر وهو قول ابن القيم وهو قول ابن القيم وهو قول ابن القيم واختاره إمام الدعوة في كشف الشبهات واختاره إمام الدعوة في كشف الشبهات واختاره إمام الدعوة في كشف الشبهات وسليمان بن عبد الله وسليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن الحسن وغيرهم من أهل العلم وعبد الرحمن بن حسن وغيرهم من أهل العلم waxaan dhahnay misradaani oo ah musanifkii meeshaan ka tilmaamay shirkigii inuu leeyahay akbar iyo asqar asxaabta midka ku dhacayna meeshan inuu yahay asqar maxaa yeelay maba ridoobin ayaga arrinkaani kuma ridoobin haddii akbar aan ahaan lahaa waa ku ridoobi lahaayeen laakiin haddii asqar yahay kuma ridoobine shirkigan wuxuu ahaa shirkun asqar uu dhahay waxaan dhahnay marka waa lasu khilaafsan yahay tacbiirka muxuu ahaa darabu bacdi saxaabati asxaabada qaar kami asxaabada dhan miya marka qaar leba kuwi xadiidu caadin bikufrin ah dalabu bacdi saxaabati asxaabada qaar ka mid a darabkoodii oo haadaa kan ah hal huwa asaga ma yahay min baabi shirki akbar shirku akbar baabkiis ma yahay ikhtalafa alculamaa ku jirta ayaan ka tagnay maanu hadii ikhtalafa alculamaa horeysay soo maa اkتلف العلماء cلmadii way iskhiلaafeen maxay iskhiلaafeen dلب بعض الصحاaبة أصحاaبta qaar ka mid a dلبkoodi hاadا oo kana hal huوa isaga inuu yahay min baabi الشhirك الأكبر inuu ka mid yahay ama ka mid yahay aw الأصغر ama أصغر uu ka mid yahay way isu khiلaafeen imisay soo khilaafeene calaa qowleyni laba qowl dushood qolka koowaad ana dalabahum asxaabta dalabkoodii bacdu saxaabati dalabkoodii min baabi shirki lasqar uu ka mid yahay shirku lasqar akbar ma ahane waa shirku lasqar waay barakada ilaahay inuu bixinayo way ogyihiin saxaabada laakiin waxay aamineen ama u maleeyeen sabab sababulbaraka inay yihiin arrintaani sababulbaraka inay yihiin haddii ay noqoto shirkiga maxaa waay waa iska cad yahay soo maa shirkulasqar waay sidaasay leeyihiin qolkaasin waxaa qaba alimaamu nawowi qolkiisii daahirkiisii ayaa tusina arrintaasi sheikhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi calayhim calayhima ayaa isagan arrintiis warkaasi qabo waayahay wahuwa ikhtiyaaru almulla cali alqaari sheekhaasi sida doorbaday maayo wa imaami dacwati imaamu dacwa warkiis waay imam dacwa kee waay maxamed abdil wahaba laga wadaa fi kitaabi tawxiidi kitaab tawxiid kee waay kan waay intu waay meeshan masridan muxuu laga dareema warkiisii in asqaru yahay soo maa a meeshaan labo ana dalabahum dalabkoodii asxaabada baqaarkoodii hada kana min baabi shirki akbar inuu kamid yahay waay qolka labaad wahuwa qowl ibn lqayim waay ibn qayim qowlkiisii waaye wakhtaara imaamu dacwatin waa doorbaday fi kashfi shubuhaat yaa iskale kashfi shubuhaat asige bacda hada kana kitaabkan gadaashiisa noo imaan doona insha allah warkiina iyo sulayman ibn cabdillaahi warkiisii wey waa cabdiraxman ibn xasan warkiisi wagayrihim min ahli lcilm sidaas ayay leeyihiin haddaba say raajaxsan labadan qool say nusuusta u dhow oo haddii la yidhaahdo shirku lasqar waaye warku waa sahlan yahay maba sameynine haddana waa laga ceriyey meeshaasaa ku dhammaaday laakiin haddii shirkigu ku dhaceen shirkul as akbar waaye haddii la dhaho qolada saas dhahayaan adee saxaabadii maxaa loo gaalaysiin waaye u ridoo waayeen su-aala kasoo baxays warkoodi soo maa qoladaani haddii waxay ku dhaceen shirkul akbar uu yahay maxaa nebiga gaalnimo ugu xukumi waaye oo tawxiid ugu qaban waaye uga laqdhimi waaye quluu laa ilaaha ila allah dhahaa muxuu dhahan waaye waa ridoobeene maxaa ka celiyey maxaa diiday waxay leeyihin kaga jawaabayaan maanic ayaa meesha yaala nabiga maxamed ku dhacay maanic ayaa meesha yaala muxuu yahay maanicigaasi aljuhl aljahl waay cudur biljahl dadkan xadiidu cahdin bikufrin waay hadday soo islaameen arrintan oo gale dhib uma arkaynin way ku dhaceen sirkul akbar waa ku dhaceen laakiin sababta baajisay inay ridoobaan hee jahli waayo jahlna waan ognahay inuu yahay maanic min mawaanici takfiir sidaa daraaddeed ayaa u gaaloobi waayeen ayay leeyihiin asheekh maxamed ibn abdulhaabkaas shubahaadka wuxuu soo naqlinayaa khilaaf inaysan ku jirin arintani oo say sameeyeen inay tahay shirku akbar ayuu naqlinaya culimadu saas u badan yihiin sida sawaabkaana inuu shirku asqar u ahaa ay akbar u ahaa laakiin manciyey jahligaasi dartiisii waalcilmu cinda allah الثانية الحادية عشرة أن شرك شركك فيه شركك لحديث وهذا أكبر من ويني وأصغر من كهوسي وكاسي لأنه محيا لأصحابه لم يرتدوا من ردوين بهذا أنا كنكم ردوين والثانية عشرة العذر بالجهل نمر كلا وحق قرد إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى